everyone.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaada ah siddeed iyo labaatanka bisha may sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ruwaayadaha ku soo bandhiga baraha bulshada oo soo badanaya dad imaarata iga firfircoon dad iga fiican way jiraan wayna jiri jireen laakiin markii la yidhaahdo oo la qiimeeyo baraha bulshada viewska markii la fiiriyo youtube-ka qofka hadda ugu sarreeyo aniga waay oo one milyan ii gaartay iyo something taasna waxaa waaye ruwaayadii ahayd waaye ee daxliima dheerey ani aan ku matalaayo waaye
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso ka wada wacyigelin caafimaad oo la xiriirta cuntooyinka bisha ramadaan
kaalimihii qhasiidooyinka bisha ramadaan ayaa sidoo kale barnaamijka idinku guhaynaa
waa bishii raxmad iyo fadliga rabbi noogu sheegayo marxaba marxaba rasuulkeeni muxamed wuxuu ku waxyoodayo marxaba rugniga aan haysaniyo
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
gabarh iskuul dhiganaysay iyo nin kale ayaa lagu dilay intii uu socday weerar uu nin mindi wata ka fuliyey meel u dhow magaalada tokyo ee dalka jabaan kaasi oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix iyo toban qof oo kale koox gabdho iskuuley ah iyo dad kale ayaa bas ku sugayay magaalada kawasaki markii nin labada gacmo mindi ku wata uu ku bilaabay in uu la dhaco isaga oo ku qaylinaya waan idin dilayaa warbaahinta dowladda jabaan ee n h k ayaa sheegtay in ninka la tuhunsan yahay inuu weerarka fuliyo oo ku jiray da-diisa kontomaadka uu geeriyooday markii uu qoorta iska geliyey mindida dhibanayaasha ayaa lagu kala sheegay gabar iskuul dhiganaysa oo labiyo toban jir ah iyo nin soddon iyo sagaal jir ah saddex ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa la sheegay in xaaladoodu ay aada halis u tahay booliiska magaalada tokyo ma aysan shaacin sababta ka dambeysay weerarkan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u tacsiiyey dadka jabaan isaga oo ku safraya markab kuwa dagaalka ah kahor inta uusan jabaan ka tegin halkaasi uu kusoo gebagabeeyey booqasho uu ku joogay muddo afar maalmood ah khubarrada saadaasha hawada maraykanka ayaa ka digaya duufaano xoog leh oo ay suurtagal tahay inay talaadada maanta ah garaacaan dhammaan gobollada dhexe ee dalkan maraykanka waaxda adeega qaran ee cimilada ayaa ku warantay inay suurtagal tahay in duufaanadana ay mar kale ku dhiftaan bariga gobolka indiana iyo galbeedka gobolka ohio oo ay khasaare ka geysteen habeenkii isniinta saraakiisha gobolka ohio ayaa sheegay in duufaantii isniintii garaacday magaalada dayton ee gobolkaasi ay sababtay khasaare isugu jira burbur ku yimid guryo badan iyo waddooyinka qaar oo ay ka dhigtay kuwo aanan la mari karin tan iyo toddobaadkii hore duufaano soo noqnoqday ayaa ka dhacay gobolada dhexe ee maraykanka gaar ahaan missouri oklahoma iowa iyo indiana iyadoo duufaanahaasi wata roobabka iyo dabeylaha ay halis ku hayaan gobolada dhexe ee maraykanka ayaa gobolada koofureed waxaa fara badan ba-an ku haya kuleel heerkiisu uu sarreeyo magaalooyinka agosta iyo savana ee gobolka georgia darajada heerkulka ayaa waxa ay markii ugu horeysay muddo boqol koob iyo afartan sano ah gaartay sagaashan iyo sideed digrii oo fahrenheit ah sidoo kale gobolada south carolina iyo north carolina ayaa bishan may uu heerkulka markii ugu horeysay gaaray boqol digrii oo fahrenheit ah
magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro soomaaliyeed oo soo saara ruwaayado iyo sheekooyin gaagaaban oo ay ku soo bandhigaan marta ay bulshada ku wadaagto muuqaalada ee youtube-ka dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah cabdinuur cabdi hiraad oo ku magac dheer big bro ama walaalka weyn wuxuu markiisii ugu horreeyey ahaa saxafi balse wuxuu hadda u wareegay dhinaca soo saarista riwaayadaha magaalada nairobi ayuu ugu warramay waryaheena khadar maxamuud xareed
runtii waxaan ku hamin jiray inaan noqdo wariye laakiin markaan arkay shaqadii iyo maaragtay xaaladii markaan arkay iyo wadankii markaan arkay way igu adkaatay wixii way isbixin waayeen marka waxaan ku fikiray marka dee wixii professionalka way tahay laakiin waxba kama keenayside waxaan dhahay marka isku day inaad wax kale aad samaysid oo adiga kuu gooni ah markaasa waxaan bilaabay marka inaan sameeyo riwaayada inaan sameeyaan bilaabay marka jilaabaad noqoto isku beddel haa jiraan isku bedelay warinimadii meel aan iska dhigay waan wataa xirfadeeda iyo shaqadeed waan wataa laakiin waxaan isku bedelay oo dadka hadda igu yaqaanaan maaragtay big bro markay maqlaan mise markay muuqaalkayga arkaan waxay dhahaan ninkan waa waa majaajiliste warinimo ima yaqaanaan big bro marka aad baa loo daawadaa filimada ama riwaayadaha aad samaysaan idinkoo koox dhallinyaro ah gaar ahaana barta youtube-ka goormaad soo bilowday inaad jilaa noqotid waxaan soo bilaabay labada kun iyo iyo labada kun iyo waxaan bilaabay afariy tobankii aan runtii aan kusoo biiray inaan maaragtay markaas weriina waa ahaa sidoo kale barnaamij aan sameynayay marka waxaan u wareegtay aan u go-ay dhanka maaragtay majaajilista aan u go-ay marka saas darteed marka twenty fourteenkaan bilaabay markaad isku fiirisid weriyanimada iyo jilaanimada ka waran maxaa farqiga u dhexeey wallahi farqi weyna u dhexeyniyahw sababto aha adduunka hadda waxyaabaha taagan oo lacagta leh oo lacagta laga sameeyo qofka dee wax walba muhiimadda waxaa waaye waxyaabaa usoo dadaalaysay oo u samaynaysa waxaa ugu dambays waa ina lacagta heshaa lacagta waxyaabaha laga hela marka waxaa waaye qofka actarka iyo qofka wariyaha isku lacag adduunka kamaba ahanbo qofka actarka maaragtay qaalisan oo maaragtay mar walba ka mishaar badan mar walba ka lacag badan mar walba ka magac sareeya xitaa
waxaad ii sheegtay inaad samaysay koox dhallinyaro ah oo aad u bixisay ismadhaanto magacaas maxaad ka wadi magacaas wallahi run ahaantii magaca markii la sameynaya youtube qof magacuu ku samaystaa qofna maaragtay gobol ku samaystaa qof waxbuu ku samaystaa marka annaga waan fiirinay maadaama aan nahay dad oo gruub ah oo dhallinyaro ah maadaama aan nahay waxaan go-aan ku gaarnay inaan samaysano magac oo naga wada siman markaasa waxaan u bixinay intaan wada fadhiisanay annagoo ku qanacsan ismadhaantaan u bixinay sideed u samaysaan marka riwaayadaha maad qortaan ood aliftaan kadib aad geshaan sidee qaab nooceed u samaysaan wallaahi niyahow haddii la yidhaahdo haddii la yidhahdo maaragtay adhushana la sameynaya meelaa la tagayo traina la sameynaya hadii la yidhahdo waqti ay qaadataa annagana wixii waxa oo professional oo qof lacag nagu siinaya ma jirto qof walba maaragtay wixii annaga aan samaynayna passionkeena waay haddana waa kaariyadeena waay waxaan jecelna waay oo passionkeena waay mar walba waan jecelna saas awgeed marka annaga markaas maaragtay dee waan iska sameynale qof walbana waa professional qof ilmo yaryar iyo qof oo waxba aqooni maba keenabo waxaan keenaa dad oo maarata wax badan soo sameeyey dad oo wax badan kusoo dhex jiray sheekada oo general umbaa loo sheegayaa qof walba meeloo ka qabsanaya meeshuu qofkii qaldo umbaa markaas waxaan dhehnaa kad action kusoo celiyaan dhehnaa meeshuu qofkii kusoo celina sidaasaa looga saaxayaa koox fanaaniin ah iyo dhallinyaro kale oo aada u hadla yaqaana aan arkayay idinkoo sameynaya riwaayadahan marka maxafiis baad leedihiin oad ku samaysaan mise
marka hore xafiis maana lahayn laakiin hadda wax walba wayna suuro galeen hadafkeeni at least maaragtay waan waan u jeednaa meesha maaragtay waddada saxda inaan hayno hadda maaragtay xafiisaan samaysanay hadda xaaladeena maasha allah okay waa hadda maaragtay wax walba way saxiyiin big bro waxaad sheegtay in agtarnimada ama jilaannimadu ay ka dhaqaalo badan tahay midda saxaafadda ama wariyanimadu maxaa sideed u samaysaan dhaqaalaha dhaqaalaha wallahi waxaad u samayn kartaa kow waxaad u samaynaysaa youtube-ka lacag buu bixiyaa oo maaragtay haddana markuu bixinayo wuxuu waxay ku xiran tahay sida adiga wax u soo gelisid haddii wax interestna aad soo gelisid oo maaragtay oo quality leh oo dadka ay ku qancayaan maaragtay waa views badan aa helaysaa so marka the more adi aad shaqaysid the more youtube-ka uu ku beegareynayo the other thing waxaa waay dhinaca kale haddaad fiirisid dadaa waxay ku imaanayaan waxay ku dhahayaan you are comedian you are actor waxaa noo samaysaa majaajilista tahay jilaa tahay waxaa noo samaysaa advertisement xayisiin noo sameeya ku dhahayaan xayisiintaas oo ku qaadan kartid lacag aad u fiican marka dhowr qof oo kala duwanaa ku imaan karto saas awgeed marka mase projecta imaan karo waxyaabo badana imaan karaan oo maarata wariye ninka wariyaha uusan helaynin laakiin ninka actorka uu helayo big bro marka la turjumo waxay noqonaysaa walaalkii weynaa maxaa lagugu bixiyey magacaas waxaa lagu bixiyay wallahi run ahaantii aniga markaan yaraaniya waa cunto jeclaa xilliga iskuulka markii la imaanayo nin aad u cayilin ah aad u weyna ahaa laf weyn ahaa marka dhowr meela marka intaa cunto ka soo cun waa iska weyna waan iska bararay markaasaa dhalinyartii asxaabteeda markaas waxay bixiyeen big bro walaalka weyn maadaama dadka xoogaan u yar weyna markaas oo ahaan iyo hilib ahaan markii la dhaho waa tahay riwaayadaha aad samayseen kooxdiinan isma dhaanto kuwa aadka loogu daawaday ama aadka u caansan ee dadku ay mar kasta daawadaan yaa ka mid ah wallaahi midka midda ma- aad loo daawado oo dhowr views oo soomaali weli aana helin oo soomaali weli aana gaarin dad iga majaajilaysan dad i- maarata iga iga iga firfircoon dad iga fiican way jiraan wayna jiri jireen laakiin markii la yidhaahdo oo la qiimeeyo oo maaragtay een, baraha bulshada viewska markii la fiiriyo youtube-ka qofka hadda ugu sarreeyo oo aniga waay oo one million ii gaartay iyo something taasna waxaa waaye een, een, ruwaayadii ahayd waaye ee daxliima dheerey ani aan ku matalaaya waaye maxay ka hadlaysa marka waxay ka hadlaysa micnaha naagteeda oo lasoo gardaraystay marka naag- anigana maadaama dariska aan ku cusbaa qof ii hiilina aysan jirin waxaan go-aan ku gaaray marka inaan in maarata dhar u xirto naagii aan garaaco oo naa- oo naagtii soo dulmiyeen
kaasina waxa uu ahaa big bro oo ah wiil soomaaliyeed oo ruwaayadaha ku sameeya barta youtube-ka kaasi ugu waramayay waryaheena nairobi khadaar maxamuud xareed haatana dhegaystayaal aan ku nasanno mid ka mid ahaa qasiidooyinka ramadaanka
مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا ورمينو ورياضني مرحبا مرحبا رحمة دانا رشيسي مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا قرمين وقرياني مرحبا مرحبا رحمة دانا رشيسي مرحبا waa bishii raxmad iyo fadliga rabbi noogu sheegayo marxaba marxaba rasuulkeeni muxamed wuxuu ku waxyoodayo marxaba rugniga aan haysan iyo wajibka rabadaan hirgelay marxaba marxaba yaa rabadani marxaba marxaba yaa rabadani marxaba kurumayno kuriyani marxaba marxaba raxmadadana rushayse marxaba waa bishii raximkeenu la yiri tobanka hore baa raxmada marxaba marxaba tobanka xiga ruuxudaba dembiga laga reebaya marxaba tobanka dambe raranta iyo rushdiga kaxoreynaya marxaba marxaba yaa rabadani marxaba marxaba yaa rabadani marxaba kurumayno kuriyami marxaba marxaba raxmadadana rushayse marxaba waa bishii rabbigu soo dejiyey qur-aankana soo rogay marxaba marxaba risaalada diintayada rasuulku ka soo warsho marxaba inay raaxaysatiyo naftana laga reebeto marxaba marxaba yaa rabadani marxaba marxaba yaa rabadani marxaba ku rumayno ku riyami marxaba marxaba raxmadadana rushayse marxaba waa bishii rabbigu uuna yidhi anaa rabadaan iskale marxaba marxaba rasuulkuna uuna faray islaamkuna ku raacay gebi marxaba allow raxmadada iyo kaa rabadaanna sii marxaba marxaba yaa rabadaani marxaba marxaba yaa rabadaani marxaba ku rumayno ku riyaani marxaba marxaba raxmadadana rushayse marxaba مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا ورمينو كورياني مرحبا مرحبا رحمة دانا رشيسي مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا مرحبا يا رمضاني مرحبا ورمينو qasiidadaasi ramadaanka aan intaasi uga gudubna halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a dhalinyaro baratay caafimaadka ayaa tan iyo intii uu bilowday bisha ramadaan ka waday magaalada boosaaso wacyigelin dhinaca caafimaadka ah si dadka aysan ugu xanuunsan cuntooyinka lagu afuro iyo kuwa lagu socurto bisha ramadaan waryaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka wareystay maxamed cabdulqaadir yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada wada barnaamijkaasi
yuusuf waa maxsan tahay barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa barnaamij waxaa weeye caafimaad ahaan oo waxyaalaha qod dadka ku afuri karaan si guud hadday noqoto dhalinyarta iyo hadday noqoto dadka xanuunada qaarkood ee la nool sida dhiikarka iyo sokorta iyo xanuunada macnaha karoonika ama xanuunka iska soo jiitama guud ahaanba dadku waxay ugu wanaagsan ay waxay ku afuri karaan iyo cuntooyinka cuni karaan iyo cuntooyinka ah dadka waxa weeye in aanay cunin oo lagala taliyo waxyaalahaas baa ku saabsanaa oo aan dadka wacyigelin ka siinaynaa bal waxaad iga wartaa inta badan boqolkiiba toddobaatan iyo shan waxaa la yidhahdaa waa dhalinyaro dhalinyarada maxaa u habboon in cun ahaan ay ku afuraan kun suxuur yuusuf waa mahadsan tahay horta si guud waxa weeye qofku waxa waaye markii cunto la cuno wax ugu habboon oo lagu afuro waxay qofka horta marka ugu horreysa inuu waxaweeye xabado timira cuno biyo aan qaboweyn cabo kadib xabada sambuus ama bura uu waxyar ka cuno kadibna markaa uu soo tukado oo cabaar waxaweye space u dhexaysiiyo goortaas waxaweye cuntooyinka kaleeto bariiska iyo baasada waa cuni karaa laakiin dhalinyartu iyagu sida dadka kaleeto waxaweye badanaa dhalinyartu saynu ognahay waxay u badan yihiin sports oo waxaweye waxay sameeyaan enerjigi way gubayaan marka badanaa iyaga waxaweye hadday doonaan cunto intay cunaaniin waxaweye cuntooyinka dadka kaleeto oo lagala taliyo la dhaho cuntooyinka badsanina dadka marka la leeyahay cuntooyinkaas waxa baastada iyo bariiska iyo waxaweye cuntooyinka aada isaga yareeya iyagu ahaan way ka duwanaanayaanoo iyagii dabcan way gubayaan kulgoostii marka waxaa laba laba dhihi karaa waxa cuntooyinka dadka waxaweye dhalinyarta waxa la dhahaa talooyinka dadka aadka u fuliya weeye oo caafimaad ahaan waayo qofkii waxa weye isagoo aniga wax laga yaaba inaan isagu aanu markaas aanu ku tashanayn oo leeya lahayn waxa weye ama caafimaad aanu dhakhtar weydiin ama isagu aanu weydiin laakiin sidiisaba cuntu cunayaa markuu cuntadii cuno waxa weeye kubad buu gelayaa jiim buu gelayaa cuntadii waxa weye waa defishidkii buu gelayaa si fiican buu waxa weye enerjigii waxa ulus garaynaya kadibna sidii kaleeto mar labaad buu cunto cunaya marka iyagu waxaa la dhihi karaa cuntooyinka kaleeto oo dadka lagala taliya badanaa waxa weye sidii karbo hydratka sida bariiska baastada hilibka oo borotiinka iyo kulli way isticmaali karaan maadaama uu waxawey jiimka oo kale caawo game baan leeyahay kuleeyahay waa socdaa sports ku ordaya marka wuu samayn karaa cuntooyinka kaleeto oo cuni karaa halka dadka kaleeto oo xoogaa ageka oo kaleeto la dhaho cuntooyinka waxaweye kale haddaynan socon karayn ama soconayn waxawey iska ilaaliya cunina titore maxaa marka dhalinyarada u sheegtaa oo aan habbooneyn in la cuno bisha barakaysan ee rabadaan ama lagu afuro ama lagu suxur si guud yuusufo waxaa jira waxaweye waxyaala maaragtay dadka waxaweye xanuuna aan dhalinyarta iyo dadka aan u kala socnay sida kale waxaa jira xanuun xanuunka la dhaho gas gastrites oo kaleeto waxa waa xanuun ku dhaca caloosha oo kaleeto wuxuu sameeyaa marka waxyaalaha carbon waxaa lasoo saaraa hydrochronic acid acid la dhaho acidkaas baa waxa waaye waxay samaysaa xidmayaasha waxa waaye bay waxyeella gaarsiisaa marka waxaa waxaa jira qofkii cuntooyinka qaar baa ku kiciya sida waxa weeye sharaabka caadiga juusiska sida ilataankada iyo waxyaalahaas oo kaleeto waxa weeye cuntooyinka saliidda ku badan tahay oo kaleeto waxyaalahaas oo kaleeto waxaweye inay waxaweye si guud dadku isaga ilaaliyaan iyagu uma kala socono dhalinyaro ahaan iyo qof kale ahaan ha kulli haddii waxa qofkaas uu isticmaalo badanaa uu soo celceliyo cuntooyinka waxaweye sida maaragtay juusiska sida ilataankada iyo waxyaalaha kaleeto cuntooyinka ay ku badan tahay saliidda oo ku badan tahay waxyaalahaas oo dhan waxay u keensanayaan in waxaweye dheefshiidkii bay hoos u dhigayaan waxaweye dhib bay u kaarsigsan karaan wacyigelinta arrimahan dadka xaggee u marisaan dhalinyarada waxaan u marinaa badanaa waxaweye baraha bulshada adeecadaha waa barnaamijkaas caafimaad inaan u gudbino barahayga waxaweye telefonada ayaa oo kaleeto waxaweye waa u marinaa oo kaleeto sida waxaweye facebookyada aan khaaska u leenaha kale inaan qofka waxaweye wacyigelin siino si guud ahaan oo kaleeto dhalinyar kaleeto waxaa jira oo dadka asxaab yihiin somahan oo fakaltiyo kale iyo waxyaalo kale dhigta iyaga waxa iyana si gooni ah ilaa qofk qof kasta wixiisii waxaweye wuxuu bartay waxaweye waa in maaragtay dadka u faa'iideeya isagana lagu qadariyaa dhalinyar gaar ah oo waxaweye facultiye kaleeto barta baa waxa nala soo xiriira toos nala soo xiriira waxaan doctor waxaa xaaladaasoo kaleeto maxaa jira saasoo kaleeto oo cuntada haddaan cuno maxaa u dhacaya saasaan iyana si personaal ahaana baan mar u siinaa mar waxaweye si guud ahaana baan waxaweye u siinaa siyaabahaas aan u gudbinaa yuusuf
kaasina waxa uu ahaa maxamed cabdulqaadir yuusuf oo ka mid ah dhallinyaro howlo dhinaca caafimaadka ah oo wacyigelin ah ka wada magaalada boosaaso waxaana uu u waramay wariyaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno kooxda aston villa ayaa shalay u soo baxday ka qaybgalka horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedka soo socda kooxdan ayaa laba iyo hal waxay kaga adkaatay kooxda derby county ciyaarta fainalka ee sarqeybka afarta koox ee kaalimaha afraad waa kaalimaha saddexaad afraad shanaad iyo lixaad ka gala horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska asovilla ayaa waxay ku biiri doontaa kooxaha norwich city iyo shevel united oo iyaguna u soo baxay xilli ciyaareedka soo socda in ay ka qayb galaan horyaalka premier leaga dhinaca kale waxaa maalinta berri ah dhici doonta ciyaarta fainalka koobka yuruba league waxaana ciyaartan ay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo arsenaal ciyaartan ayaa waxa ay kooxda arsenaal u baahan tahay in ay ku guulaysato si ay ugu soo baxdo koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda marka laga reebo sidoo kale inay doonayso in koobka ay hanato haddii koobkan ay hanato kooxda jelsiya waxa ay ku guulaysan doontaa koobkaase yeeshee kooxda jelsiya ayaa goor horeba waxay usoo baxday koobka horyaalada yurub kadib markii ay kaalinta afraad ka gashay horyaal kaalinta saddexaad aan idhahda ka gashay horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska sidaas darteedna kooxda arsenaal ayaa kulankan waxa uu u leeyahay laba muhiimad oo ah in koobka ay hanato iyo sidoo kale in ay u soo baxdo koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareedka soo socda dhinaca kale guddoomiyaha kooxda real madrid florentino brez ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in daafaca kooxdaasi iyo kabtanka sergi ramos uu kooxda weydiistay in loo ogolaado in uu ku biiro horyaalka dalka shiinaha islamarkaana lagu fasaxo qaab bilaash ah florentino bares ayaa waxa uu sheegay in ramos iyo wakiilkiisa ay u yimaadeen islamarkaana ay u sheegeen in ay dalka shiinaha ka heleen yabo lacagyadu aad u wanaagsan sidaas darteedna ay doonayaan in loo ogolaado ciyaaryahanka inuu si bilaash ah ku aado horyaalka dalkaasi hase yeeshee florentino bares ayaa waxa uu sheegay in ay diideen in codsigaasi ay aqbalaan sidoo kalena ay diideen in ciyaaryahankani ay si bilaash ah ku sii daayaan taasi oo uu sheegay haddii ay sameeyaan ay keeni karto in ay albaab u furto ciyaartooyda kale ay doonayaan kooxda ay ka tagaan oo ay raadsadaan horyaalka dalka shiinaha oo dhowaanahan ciyaartooyda ku qaadanayay lacag aad iyo aad uga badan mushaarka laga bixiyo horyaalada qaaradda yurub dhinaca kale guddoomiyaha kooxda real madrid florentino berez ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa aanay la soo siixan doonin kilian impepe iyo neymar iyo sidoo kale anton grisman kadib markii ay soo baxeen warar kooxdaasi la xiriirinaya saddexdaasi ciyaaryahan ciyaaryahan kilan imbebe iyo neymar ayaa muddo waxaa la sheegaya in kooxda real madrid ay doonayso hase yeeshee florentino brez ayaa waxa uu iminka beeniyey in arrintaasi ay jirto isagoo la hadlayay radioga dalka sbain ku yaala ee la yidhahdo onda cero radio ayaa waxa uu florentino brez yidhi kama aan hadlin imbebe iyo neymar markii aan la kulmay tababare zinadin sidani oo ah tababaraha kooxda real madrid sidoo kalena ma doonayo in ciyaaryahano u ciyaara koox kale aynu ka hadalno taasi oo ah xushmad darro si kastaba waxa uu qirtay in kooxdiisu ay xiiseynayso saxiixa ciyaaryahan edin hazard oo ka tirsan naadiga chelsea ee dalka ingiriiska sidoo kale haddii aynu egno wararka kale ee ciyaaraha ee maantana ciyaaryahan kita ayaa la sheegay waa nebi kita ayaa la sheegay in uu seegi doono fainalka koob horyaalada qaaradda yurub ee maalinta sabtida dhex mari doona kooxdiisa liverpool iyo kooxda tottenham sidoo kale ciyaaryahan roberto firmino isna dhaawac ahaa ayaa waxaa la xaqiijiyey in kulankaasi uu ka qaybgeli doono sida uu shaaca ka qaaday tababaraha kooxda liverpool yergen clob liverpool ayaa waxa ay doonaysaa in ay hanato koobkan kadib markii ay ku guuldareysatay koobka horyaalada horyaalka premier leaga oo sagaashan iyo toddoba dhibcood ay heshay islamarkaana sidoo kale looga adkaaday iyadoo noqotay kooxdii ugu dhibcaha badneed abid ay horyaalka ingiriiska looga adkaado kadib markii man city ay heshay sagaashan iyo sideed dhibcood sidaasina koobka ay ku hanatay xubintii cayaarahana waa anaga intaas
mahadsanid axmed cali sheekh oo inala soo codsiinayay xubintii ciyaaraha haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii qasiidooyinka bisha ramadaan
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaa u dambeysa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo